galbeedka magaalada Kismaayo ayaa markii ugu horeysay laga furay beerta xayawaanada iyo dalxiiska taasoo noqotay tii ugu horeysay oo laga hirgeliyey guud ahaan gobolka Jubbada Hoose beertan ayaa waxay martigelinaysaa xayawaano kala duwan oo u badan noocyada deegaanka ku nool sida bakaylaha goodirka sagaarada iyo noocyo kale oo duurjoog ah kuwaas oo si gaar ah lagu diyaariyey goobtani haddaba qaar ka mid ah bulshada oo halkaasi u dalxiis taga ayaa ka hadlay beertani iyo muhiimadda ay leedahay waa markii ugu horeysay bakayla runtii ag joogo dareenkeyga runtii lama cabiri karo waan ku faraxsannahay dabcan xayawaanaadka ilaahi subxaana watacaala abuure qeyb ka mid yahay marka xubnasirow runtii aad baan u faraxsannahay inaan soo booqdo xaruntan xanaanada xoolaha doorada marka iyo sidoo kale bakaylahan waa markii ugu horeysay bakayla aan gacanta ku dhigo runtii xayawaanada wuxuu ka mid yahay markaad qabatid waxaa soo xasuusanaysaa sida bisada oo kale laakiin waa uu ka duwan yahay maadaama isaga oo xalaal u yahay haddana doctoorka noo ammaanay marka meel fara badan oo daawo u yahay marka waan ku farxsanahay runtii wariyaasha kismaayo nala jooga iyo sidoo kale wariyaasha kale caalamka way nala yaabi doonaan oo runtii aad aan usoo dhaweynaya maasha allah baashaa waxaa la yidhaha takiyaa la yidhahdaa waa xayawaanada ka mid ah wallaahi waa xayawaano cajiib ah oo hadda aan meeshaan ku arko waa marka ugu horreysa waay marka laga soo tago magaalada muqdisho aan kusoo arkay xayawaano iyo hadda meeshaan ayaa hadda kor usii kacaysa insha allahu tacaala kismaayo oo bilaha soo socoto oo waxaad dareemaysaa in kismaayo aad u ilbaxayso dhanka baahalaha ama xoolaha ama xanaanada duurjoogta ah waama beter famo oo aan maanta soo booqonay maasha allah tabaarakallaahi bakaylaha bahalka gacanta ku haayo wallaahi waa markii ugu horreysa waay aan aan bahalkan aan qabto ukumo ayuu ku fadhiyaa waqti xadarkan ayaa laga soo bixiyey maasha allah markaasaa ilaahay nu macaystay waa markii ugu horeysay oo beer caynkan oo kale ah laga hirgeliyo duleedka magaalada kismaayo ee caasimada gobolgaarka maamulka jubbaland